rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa koob iyo tobanka abril sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhakuhayntiisa kose ko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa kuwii labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad bixiso ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhagaysto walba mar ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka habeen walba ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cilad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay midka kuugu xigay inaad habeen dambe helayso inta barnaamijka uu baxay waxaad kasoo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiimaha ayaan markan soo qabanayaa cabdicasiis aan ku wareejiyo
waayahay axmedow waa mahadsan tahay barnaamijka ayaynu si toosa u gudagali doonnaa barnaamijku waa kasmaal jaamacadda muqdisho ayaana barnaamijkan taabaha gelinaysa waana habeenkii labaatanaad ee ramadaan oo markaa uu soo galayo habeenka koob iyo labaatanaad haddaba waxaad moodaa inaynu gabagabada kusii dhownahay barnaamijkuna cid waliba oo guulaysata abaalmarin ay ku faraxdo ayaa hortaala oo la siin doonaa haddaba su-aalaha ayaynu gudageli doonaa su-aasha ugu horeysa ee aan soo qabanayo waa su-aal juqraafiya dhagaysta dhagaha u fur oo ka jawaab weliba jawaabta saxda ah adigoo markaasi sheegaya su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan imise qaarad ayuu maraa qadka griniska kala sheeg qaaradaha uu maro imise qaaradood ayuu maraa qadka griniska kala sheeg inta qaaradood ee uu markaasi maro imise qaaradood ayuu maraa qadka griniska kala sheegna inta qaaradood ee uu maro waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta
waa tahay waxaan ku bilaabayaa dhanka iyo qadadka dhegaystaan ahaan soo dhaweeya hallo asalaam calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
aad aa mahadsantahay cabdullaahi maxamuud xuseen waaye waxaa joogaa degmada hodan ee gobolka banaadir
waa tahay cabdulaahi soo dhawaayan ku leenahay horey maugu qaybgelaysa habeenadii hore
iima suurtoobin khadka oo aad loo soo buuxinayo aawadeed laakiin caawa nasiib u yeesha Mm. guul ayaan ku rajaynaynaa sii gudagal
insha allah su-aasha inkastoo adagtaa waa isku dayaa waxaa dhihi lahaa waxa uu maraa saddex qaaradood oo kale ah qaaradda ee asia qaaradda america iyo qaaradda yurub
jawaabta uu bixiyey cabdulaahi waa jawaab qaldan
waa tahay sidaas daraaddeed waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale si aan u helno warcelinta saxan qadkan aan soo dhaweeyay hallo asalaam calaykum codka ayaa aada u hooseeya sare noogu qaado adoo mahadsan calaykum salaam waraxmatullahi soo dhow magaco buuxa noogu bilow magacaygu waa cabdisalaam ibraahim aadan mm, waa tahay halkaad naga soo wacayso dalkeenay horay usii gudagal warcelinta soo maraa laba qaarad mhm oo kale ah yurub iyo africa waayahay cabdisalaan ibraahim jawaabtii saxda ahayd isaga ayaa ka warceliyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
tahay bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي waayahay su-aasha labaad ee barnaamijka dhagaha u furdhigaysta waa su-aal markaasi xisaab ah oo u baahan in maskaxda laga shaqaysiiyo jawaabta saxdan la helo dhegayste ka saar xididka xisaabtan soo socota lixdan siddeetan iyo afar mar kale haddaan ku celiyo dhegayste ka saar xid- een, xididka xisaabtan soo socota waxay ka kooban tahay waa lixdan siddeetan iyo afar haddii mar kale aan ku celiyo ka saar xididka xisaabtan soo socota lixdan siddeetan iyo afar marka ugu dambeyda dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad ka saarto xididka xisaabtan lixdan siddeetan iyo afar waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين qadadkay dhegeystahan hallo asalaam calaykum waatay dhegeystaha qaadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa dhegeystahan kale hallo asalaam calaykum soo dhow halo waatay dhegeystaha waxaad moodahay inuusan maqlin waan kasii gudbaynaa waxay inoo taalla weydiinta labaad ee barnaamijka taas waan doonayna inaan u helno warcelin saxan soo dhow hallo asalaam calaykum waa tahay dhegeysta haddii aadan u arkin in, in warcelintu ay kugu adagtay dhegeystayaasha kale fursad u siiyay intaad khadka ka mashquulin lahayd khadkan soo dhow halo soo dhow noogu bilow magaca nurudiin cabdullaahi degmada degmada dalkeenay soo dhow usii gudagal warcelinta
haddii xididka laga saaro lixdan waxay noqonaysaa toddoba dhibic toddobaatiyo afar xisaabta u fiirso xisaabta marka hore aan haysanno waa lixdan iyo sideetan iyo afar haddii laba aan- kala duwan ma waa tiro isla socota haddii aan isku qabanana waa lix kun iyo sideetan iyo afar
haa hadan hadan isku day waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa toddobaatiyo sideed nuurudiin cabdulaahi jawaabta saxda ah ayuu haleelay su-aashii xisaabta ahayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبريه waayahay su-aasha saddexaad ayaynu u gudbi doonaa halkaasi waxaa nooga dhan su-aashii labaad su-aasha saddexaad waa su-aal doorasho ah oo waxaa lagaa doonayaa dhegaysto inaad doorato mid ka mid ah cudurrada ku dhaca maqaarka waxaa loo yaqaanaa ba rikitis ta otisamalasia ja anemia xa balegra haddii mar kale aan ku celiyo mid ka mid ah cudurrada ku dhaca maqaarka waxaa loo yaqaanaa rikitis oo ba ah ta osteomalacia ja anemia xa blegra waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير
qadadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum waalaykum salaam noogu bilow magaca u buuxa sabiga uu buuxi waa maxamed cabdi codkan ugu hooseeya maxamed cabdi miyaa magacu haa maxamed cabdi oo naga soo wacaya
degmada wadajir ajoog wadajir waa tahay horey usii gudagal waa tahay dhegeystaha khadkaygu ka baxay waan kasii gudbaynaa dhegeystaha kale aan soo dhaweeyay halo asalaamu calaykum halaa asalaamu calaykum soo dhawow magaca noogu bilow cilmi cumar cilmi xikmada waa diri Mm, soo dhawo ayaan ku leenahay warcelinta usii gudagal
xarabka tacaa doortay xarafka ta miya
haa
cilmi cumar cilmi jawaab qaldan ayuu bixiyey
sidaas darteed waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum soo dhawow dhegeystahan khadka ayuu ku baxay waan ka gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan fursadda u siinaynaa waxaan doonaynaa inaan u helno weydiintan inoo taalla ee doorashada ah warcelin saxan qadkan soo dhawow
haa dhagax magac noogu bilow axmed xasan barkimeja axmed xasan axmed axmed haa waa tahay waxaad usii guda gashaa warcelinta su-aashaan walaa lagu celiyo cudurka ku dhaca maqaarka waxaa loo yaqaanaa ba rikitis ta osteomalacia ja anemia xa blegra
haddaan isku dayo waa balegra
jawaabta saxda ah axmed xasan ayaa bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين
su-aasha afaraad ee barnaamijka waa su-aal juqraafiya waxayna u dhacaysaa sida tan dhegaysta sheeg imise kilomitir ayaa u dhexeeya muqdisho iyo laascaanood haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg imise kilomitir ayaa u dhexeeya muqdisho iyo laascaanood marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg imise kilomitir ayaa u dhexeyda muqdisho iyo laascaanood jawaabta saxda ah ayaan idinka rajeynaynaa
tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye waa tahay waxaan usii gudbaynaa dhanka iyo qadadka waxaan warcelin saxan u raadinaynaa weydiinteena oo taalla soo dhowow gabadhaas magaca noogu bilow
ee magacaygu waa iska cabdillaahi waxaan joogaa beddelay
waa tahay usii gudagal warcelinta haddii isku dayo waa kun iyo boqol labaatan kilomitir
noogu celi
kun iyo boqol labaatan kilomitir
waayahay cabdifataax cabdulaahi jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah oo waa kun laba boqol iyo labaatan kilomitir
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqaysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkayd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
bishaarana nabigu yidhi barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
waayahay su-aasha shanaad ayaynu u gudbaynaa dhegayse waxaad sheegtaa asxaabiyaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku kafnay khamiiskiisa mar kale haddii aan ku celiyo waxaad sheegtaa asxaabiyaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku kafnay khamiiskiisa marka ugu dambeyda waxaad sheegtaa dhegayste asxaabiyaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku kafnay qamiiskiisa waxaan rajaynayaa inaad garateen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr
qadadka iyo dhegaystahan halaa asalaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آدم كو سلام يا مدحر وفاة محمد علي سلام عدد ماذا كاران برتما بوك تيكو أن كنت غنى ساعدك habeen wanaagsan soo dhowo ayaan ku leenahay
آد يا التواكن وحين قنيتا صادمة بن أسد
waayahay fahad jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
su-aasha lixaad ayaynu u gudbi doonaa dhagayste fasir gogaalaysigan soo socda ul qurux badan qaadan waa mar kale haddii aan ku celiyo dhagayste waxaa lagaa doonayaa inaad fasirto waxa laga wado ul qurux badan qaadan waa marka ugu dambeyda dhegaysta waxaa lagaa doonayaa googaalaysigan ul qurux badan qaadan waa waxaan filayaa inaad garateen
مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبراي بشارنا النبي ويريي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa
qadadka iyo dhegeystahaan halo san calaykum وعليكم السلام ورحمة الله raadiya iska foge magaca noogu bilow دهوة هذا لو جبت دمغة دسكين
dahaba aadan oo dhulkeena ku sugan habeen wanaagsan soo dhow sii gudagal مسكة
dahawo aadan jawaabta saxda ah ayay bixisay oo waa maska
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
waayahay su-aasha toddobaad ayaynu u gudbi doonnaa dhegaystayaa soo helay cirifka waqooyi haddii mar kale aan ku celiyo sheeg qofkii soo helay cirifka waqooyi marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg qofkii soo helay cirifka waqooyi
بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
qadadkii dhegeystahaan soo dhow halo soo dhow
معنا magaca iigu celi magaca
داود عبد الله أوتو مدينة دكلي u sii gudagal
إلا دمسك داي واري بورتي noogu celi
في بورتي
waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطحر أنت هاي بالخير
waayahay su-aasha ugu dambeyda yaa nasiib u yeelan doona oo ka war celin doona maxaa laga soo gaabiyey dhegayste u s b haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste maxaa laga soo gaabiyey u s b marka ugu dambeyda maxaa laga soo gaabiyey u s b waxaan filaya inaad garateen oo ka jawaabi doontaan
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday soomaa ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
qadadkii dhegeystaan hallo asalaam calaykum waadse dhegeysataan khadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa waxaanu sii gudbaynaa qadadka kale weydiinta ugu dambeysa barnaamijka ayaa noo taala hallo asalaam calaykum soo dhowow magac noogu bilow
magac waa maxamed ayoon wajiga degmada kaxa warcelinta usii gudagal
united nation
mhm noogu celi
united nation
Mm.
sosad xarfa aan haysan waad fahantay soo ma ah oo waxaan haysanay u s b
united nation barsad
waayahay een, axmed waxaad moodaa dhegeystahaasi jawaabta uu bixiyey iyo su-aashu inay kala fog yihiinba waayo haddii ereyga uu ka koobnaan lahaa u n c oo kale hadduu ahaan lahaa waxbay aan leed mogta united nation walba walba dheh laakiin meel aan u n ku jirin inuu united nation dhaho xoogaa waa waxa aada ula yaabnay ee dhegeystayaasha kale noo eg
aan soo dhowaya qadkan hallo asalaam calaykum soo dhowow magac noogu bilow
ilan ibrahim
liibaan ibraahim oo naga soo wacaya adaskele warcelinta usii gudagal
waa isku dayo waxaa lagu sugaabi beertan syria
adoo codka sare u qaadaya noogu celi
universal serial bus jawaabta saxda ah ayuu liibaan haleelay waa universal serial bus
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay
waa tahay guud ahaan saaxiibayaal intaa ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka intaan habeen dambe ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo yidhiyey barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr